xasan cali nuur shuute oo ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalk ayaa sheegay in kiisaska dacwadda ugu badan ee ay qaadaan ay tahay falalka ay geystaan maleeshiyaadka macawiisleyda wuxuu sheegay in sanadkii tegay ay diiwaangeliyeen koror dhan boqolkiiba kow iyo toban kiisaska tacadiyaadka ay geystaan maleeshiyaadka macawiisleyda wuxuuna dalbaday in maxkamad iyaga u gaar ah loo dhiso oo ay qaati ka taagan yihiin dhinaca kale waxaa kiisaska aan qaadaynay waxaa kor u kacay wuxuu ahaa kiisas annaga marka horeba ammaano nagu ahaa oo ahaa kiisaska macawisleyda ay galaan maleeshiyaadka qabiilada arrintaasi cabashadaasi wasiirka cadaaladda halkaan fadhiyaan horta kula qabsahaynaa xaajadaasi hoos ha noogala dhigo maxkamadii in loo sameeyo ayaan dalbanaynaa culeys badan ay nagu haayaan arrinta macawisleyda boqolkiiba kow iyo toban ayay sanadkan kor u kacday arrintaasi ilaa ciidamadii ay dilanay marayaan baa fahmaysaan culeys badan ay nagu haayaan macawisleyda marka laga yimaado dhibaatada ay ka sheeganayaan ayaa waxaa dhanka kale garsoorada ka shaqeeya maxkamadaha dowladda federaalk ay dhibaato xooggan ku hayaan shacabka ku nool gobollada dalka gaar ahaan kuwooda ku sugan muqdisho haddaba nidaamka ay ku sheegeen cadaaladda soomaaliya ayaa horey loogu eedeeyey musuq maasuq iyo laaluush qaadasho ba'an iyagoo askar loo xiray dil ay geysteen ugu beddeshay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo aan waxba galabsan sidaasna xaqdarro loogu dilay sida ay xaqiijinayaan dad badan oo xog ogaal u ah arrimahaasi